howlwadeennada dabdamiska ee beledweyne ayaa soo kordhiyey lambaro gaaban oo loogu talagalay in bulshada ay la soo xiriiraan marka uu dab meel ka kaco si gurmad deg deg ah loogu sameeyo wicitaanka lambaradan oo loo isticmaali karo shirkadaha hormuud iyo somtel ayaa laga dhigay bilaash si uu ula soo xiriiro qof kasta kaynadiid xuseen sandhool oo ka mid ah howlwadeennada dabdamiska beledweyne ayaa radio baaluula uga waramay lambaradan ay soo kordhiyeen iyo muhiimadda ay leeyihiin ugu dambeyn waxaan ku guuleysanay inaan helno lambaro gaar ah sida lambar samteel ah iyo lambar hormuud ah bulshada ku dhaqan gobolka hiiraan khaasatan degmada tan beledweyne iyo nawaaxigeeda waxay la soo xiriiri karaan lambaradaas gaarka ah samteel oo kale sagaal sideed sideed waaye marka samteel oo kale sagaal sideed sideed waaye lambarka gaarka ah waa free cid kastaas oo wici karto hormuud markii la wacaayana waa labaatan iyo sideed eber eber waaye marka lambaradaas lambarada gaarka ah waaye xarunta dabdamiska degmada beledweyneha yaalaan wax dhibaataa marka allaha naga haayo cid alla ciddii ku dhaqan degmada beledweyne iyo nawaaxigeeda way la soo xiriiri karaan waxaan diyaar u nahay inaan si hagar la-aan aan ugu shaqeyno marka waan ku celinayaa lambarka gaarka ah ee dabdamiska degmada beledweyne waa sagaal sideed sideed ama labaatan iyo sideed eber eber sagaal sideed sideed waa samtel labaatan iyo sideed eber eberna waa hormuud waa free saacad kasta rag baa heegan ku jiro tiimka gurmadka dabdamiska degmada beledweyne ayaa heegan ah saacad kasta waa la xiriiri kartaan dadkaygow
dhowaan ayay ahayd markii dab khasaare geystay uu ka kacay xaafadda howlwadaag ee magaalada beledweyne iyadoo bulshada ay waayeen dad ay la xiriiraan si loo caawiyo waxaana lambaradan ay meesha ka saari doonaan khasaarihii ka dhala jiray dabka